بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام كلام هو كلام اللفظ لفظ وي المركب الإسساري المفيد فائدة bilwadci wadci ku faa'iideeye maadaama musanifka uu doonayo inuu naxwo ka hadlo naxwadana meesha ay ka hadli iyo mawduuca ay saaran tahay waa luqa carabiya luqada carabiyada ayuu fanniga naxwada la yidhaahda ka hadlayaa qaabku oga hadlayana isagaa keeni doonaa wuxuu ka bilaabay ee carabta waxa ay kalaam u taqaano wa khaasatan qolyahan naxwada ka shaqeeyaa kalaam waxa ay u yaqaanaan kalaam lafdiga macnihii waa hadal hadal waxa loo yaqaano oo naxwiyiinta ay hadal u yaqaanaan isla markaa ay leeyihiin hadalkani waa hadal carab xaggeeda ka yimid naxwo ahaan in looga hadlana ay suuroobi karto waxay u yaqaanaan afar shardi waa wixii laga helo afar shardi wixii laga helo yay kalaam u yaqaanaan awalan shardiga ugu hore waa inuu lafdi yahay lafdi shardiga labaadna lafdigaa waa inuu wax faa'iideeyaa shardiga saddexaadna murakab waa inuu yahay shardiga afraad ee u dambeeyaana wadci waa inuu wax ku faa'iideeya waa inuu shardiga ugu hore waa inuu lafdi yahay lafdi waxaa la yidhaahdaa sood afka ka soo baxay isla markaana xuruuf la qori kara leh sood afka ka soo baxay xuruuf la qori karana leh hadduusan afka ka soo bixin sida miiska oo gacanta aad ku dhufatay oo kale shanqadha ka yeedho lafdi lama yidhaahdo ilaa afka ma uusan soo bixin afka waa inuu ka soo baxaa xuruuf la qori karaana waa inuu leeyahay oo hadduusan xuruuf la qori karaa lahayn sida xoolaha yeedhitaankooda oo kale dameer baa yeedhay ama lo' baa yeedhay kalaam lama yidhaahdo xuruuf la qori karuusan lahayne waa inuu yahay sood afka ka soo baxay xuruuf la qori karana leh kaasaa lafdi la yidhaahdaa lafdi waa shardiga ugu hore allafdu labaad murakab waa inuu yahay murakab waa in la isa saaraa waxaa la iska saarayaa musanifkaa soo wadaayee laba ismi ama ismi iyo ficli inta ay ugu yar tahay waa in la isaga keenaa laba ismi waa in la isaga keenaa ama ismi iyo ficli waa in la isaga keenaa waxaan kalaam noqonaynin hadduusan murakab ahayn oo hal ismi keli noqdo oo muxammadun ruux magicii weeye muxammadun keli ah kalaam ma aha wuxuusan u ahayn lafdi wuu yahay laakiin murakab buusan ahayn shardiga saddexaad marka uu lafdi noqdo murakabna noqdo mufiid waa inuu yahay mufiid waa inuu wax faa'iideeyaa waa inuu wax faa'iideeyaa ruuxa dhegaysanaya wax uu fahmi karo waa inuu meeshaa ka soo baxaa sida moxamed baa yimid cali baa tegey qaasim baa meeshaa aaday waa hadal wax faa'iideyn karo waxaa baxayaa hadduusan hadalka waxba faa'iideynayn waa mufrad waa lafdi waana murakabo wax baa la iska saaray laakiin waxbaba ma faa'iidaynayo sida muxamed hadduu aado muxamed hadduu aado he hadduu aado he maxaa dhacaya weli maadan waxba faa'iidaynin in qaama muxamadun muxamed hadduu istaago hadduu istaago waxaa la samaynaya maada sheegin mufiid ma aha kaas ee waa inuu mufiid noqdaa shardiga afraad ee ugu dambeeyaa bilwadci qasad waa inuu wax ku faa'iideeyaa qasad wadciga waxaa loo jeedaa hadal ukas loo yidhi waa inuu yahay waxaa baxayaa hadalkan ukas loo dhihin sida carruurta yaryaree aan waxba kala garanaynin hadaaqa iska hadaaqayaan ruuxa hurdayo hadallada uu isaga hadlo waa lafdi waana murakab waana mufiidoo wax buu faa'iidayn lahaa laakiin wadci baan meesha oolin hadal ukas loo yidhi uusan ahayn si afartaa sharti wixii laga helay kalaan u yaqaaneen lafdinimo murakabnimo mufiidnimo wadcinimo wadcinimadana waxaa loo jeedaa hadal ukas loo yidha waa inuu yahay waxaa kaloo wadci lagu fasiraa luqa carabiya waa inuu yahay bilwadci waa inuu luqa carabiya yahay luqa carabiya hadduusan ahaynee luqooyinka kale yahay naxwiyiinta kalaam uma yaqaanaan kalaam ay ka hadlayaan oy leeyihiin kalaam weeyaane waxaani sidaasuu noqonayaa sida ayuuna isu beddelayaa ma aha lafdinimo murakabnimo mufiidnimo wadcinimo afartaa shardi ayaa loo shardinay waa waadix intaas alkalaamu kalaam huwa kalaam allafdu lafdi weeye waa shardigii ugu horreeyey almurakabu ee la isa saaray shardigii labaad weeye almufiidu faa'iidaynaya shardigii saddexaad weeye bilwadci qasad iyo ujeeddo ku faa'iidaynaya ama bilwadci luqa carabiyannimo wax ku faa'iidaynaya wa aqsaamuhu kalaamka qeybyaalihii alaatatu saddex weeye ismun wa ficlun wa xarfun waa ismi iyo ficli iyo xaraf luqada carabiyada dhammaan marka laysku daro waa saddex arrimood bay ka kooban tahay khalaas saddexdaa wax ka baxsan ma jiro luqa carabiya qur'aan ha noqdo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha noqoto maye waxyaabaha kale iyo kalaamkaa kale ha noqdo luqa carabiya saddexdaa kamaba baxsana dhab ahaan haddii loo eego luqo idil baaban saddexdaa ka baxsanayn saddexdaa waxa weeyaan waxa lagu hadlayaa in uu yahay magac ismi baa la yidhaahdaa magac inuu yahay iyo inuu yahay ficli wax la qabtay inuu yahay iyo inuu yahay xaraf ficliga iyo ismiga isku xidho saddexdaa midun weeye waa ismi iyo ficli iyo xaraf ismi waa magac ciduu doonaaba magac ha u noqdo ismun ficlunna dhacdada magaceeda weeye shayga dhacdada ahee meesha yaallo istaagitaan iyo fariisi iyo socod iyo wax cunitaan iyo wixii la mid a dhacdada ayaa waxaa la yidhaahdaa ficli xarafna ismiga ama dhacdada ayuu gelayaa ficliguu gelayaa ama ismiguu gelayaa saddexdaa qayb kama baxsana kalaamka carabi mid walba iyo waxa lagu yaqaanada isagaa kuu sheegaya wa aqsaamuhu kalaamka qeybyaalihii alaaatu saddex weeye ismun ismi waa magac iyo wa ficlun ficli waa hawshii la qabtay iyo wa xarfun xaraf xarafka oo jaa'a yimid limacnan macno u yimid la yimid xaraf macno la yimid ismun jaa'a limacnan ficlun jaa'a limacnan muusan dhihin musanif ismi macno la yimid ama ficli macno la yimid mausan dhihin ee wuxuu yidhi xaraf macno la yimid sababka waxa weeye ismi dhegtaadaba haddii ay ku dhacdo laazim macnuu keenayaa laazim ismi aan macno lahayn ma jiro ficli haddaadba aragto laazim macnuu keenaya marka macno waa inuu keenaa in la yidhaahdo looga baahna ismi aan macno keenaynin ama ficli aan macno keenaynin wax jiraba maaha xarafkase labuu u qaybsamaa xaraf macno leh iyo xaraf aan macno lahayn xarfu tahaji xuruuf la yidhaahdoon macno lahaynaa jira iyo xuruufulmacaanii xuruuf la yidhaahdo macno leh kalaamka carabta hadalka lagu dhex isticmaalayaa waa inuu xarafka lagu dhex isticmaalayaa waa inuu yahay xaraf macno leh waa inuu yahay miihaal yaraan idiin siinaya waxaad dooni inaad noo sheegto markii aad soo socotay nin moxamed la yidhaahda inaad soo martay waxaad leedahay marartu bimuxammadin marartu bimuxammadin marartudani ficli weeye muxamedna magac weeye bi'da aad maxamed ku dari haysa ba'dani waa xaraf oo waxay tusini maritaanka aad maxamed soo martay meel agtiisa ho u dhow inaad soo martay oo aad ku dhoweyn ba'da macnahaasay meesha ka faa'iidayn haysa marartu waa socodkii iyo soo maritaankii iyo ruuxii soo maray muxamedna waa magicii ba'daad ku dariyo marartu bimuxamedin baa tidhi ba'daasi meesha waxay ka faa'iidayni maritaanka muxamed agtiisa inuu ku dhacay oo muxamed agtiisaad martay macnahaasay faa'iidayni ba'da macnahaas meesha marka ay sidaa uga faa'iidayni waa la isticmaali karayaayoo kalaamka carabiga waa looga baahan yaha waa xarafka hadduusan xarafka macno ka faa'iidaynaynin meesha lama isticmaali karo miaal ba'baan haddeer isticmaalnay oo bimuxamedin baa niraye beddelkeeda ta haddaan gelinno oo aan nidhaahno marartu ta muxamedin wax jira ma aha ta'daa wax macnooy meesha ka faa'iidayni ma leh mar haddayaan ka faa'iidaynaynin maba gelin kartid ma bannaana inaad geliso xarafka hadal kalaamka carabiga lagu dhex isticmaalaya waa inuu yahay xaraf meesha macno ka faa'iidaynayo marartu bimuxamedin siday ba'daasi macno uga faa'iidayso kale ee waa inuusan ahayn xaraf aan macno faa'iidaynaynin sida marartu ta muxamedin haddii la yidhaahdo ama ta muxamedin haddii la yidhaahdo ama ja muxamedin haddii la yidhaahdo midna waxba ma faa'iidaynayo xarafka waa inuu yahay xaraf macno tusinayo xaraf aan macno lahayn waa inuu waa inuusan ahayn ismi iyo ficli waxaan loo daba dhigin jaa'a limacnan weligoodba macna ay tusinayaan ismi ama ficli aan macno tusinaynin wax jira maaha waka wa aqsaamuhu kalaamka qeybihii alaaatu saddex weeye ismun ismi iyo wa ficlun ficli iyo wa xarfun xaraf xarafka oo jaa'a yimid limacnan macno inuu tusiyo u yimid falismu ismiga yucrafu waxaa lagu garanay bilkhafdi watanwiini wadukuuli ilalifi wallaami wa xuruufi alkhafdi wahiya min wailaa wacan wacalaa wafi waruba walba walkafu wallaam wa xuruufu alqasam wahiya lwaaw wataa walba ee halkanna wuxuu sheegayaa musanif haddeer laba arrimood ayuu ku soo baray oo aad xifdisan tahay kalaam maxaa la yidhahdaa wuu ku baray afar sharti wixii laga helo wey meekuu u qaybsamaana wuu ku barayo saddex qeyb ayuu u qaybsamaa waa ismi iyo ficli iyo xaraf macno leh kadib wuxuu doonayaa inuu ku baro ismiga iyo ficliga iyo xarafka maxaan ku kala garani kelimuu ruux ku hadlay ama meel bay ku qoran tahay kelimadani ma ismiba ma ficliba ma xarafba maxaan ku garani calaamadaad ku garan lahayduu kuu sheegay ismiguu u soo hormariyey shan calaamuu u sheegay ficligana afar calaamuu u sheegay xarafkana hal calaamuu u sheegay calaamooyinkaasaa lagu kala yaqaanaa waa sumado ku yaallo ismiga shan calaamaa lagu garanayaa awalan khafdaa lagu garanaya haaniyan al gelitaankeedaa lagu garanaya haalian tanwiin ayaa lagu garanaya raabi afar afar calaama u sheegay shan maaha raabican xuruufulkhafdi wax la yidhahdaa lagu garanaya afartaa ayaa lagu gartaa ismiga khafdaa lagu gartaa tanwiin ayaa lagu gartaa al gelitaankeedaa lagu gartaa xuruufulkhafda gelitaankeedaa lagu gartaa afartaa arrimood wixii lagu arko waa ismi wixii aan lagu arkinee aqbali karo oo ay geli karaanna ismi weeye haddii ay geli karaan iyo haddii ay markaaba ku jiraan isku mid weeye isminimay tusinayaan afartaa arrimood macnahoodaa fahan u baahan bilkhafdi khafdaa lagu gartaa khafda maxaa la yidhaahdaa khafda waxa weeye musanifkaa noo keeni doonaaye kasratun wamaa naaba canha wax la yidhaahdo kasratun wamaa naaba canha kasra waa hoos dhig kelimada xarafka ugu dambeeyaa in la hoos dhigo iyo hoos dhiggaa waxyaabo ka naa'ib noqon doonana wuu jiraaye kasratun hoos dhig iyo hoos dhiga wax ka naa'ib noqdo miihaalaan idii siiyo bismi illaahi arraxmaani arraxiimi kelimooyinkaa dhammaan waa hoos dhigan yihiin kelimada xarafka ugu dambeeyaa hoos dhigan bismi ismi xarafka ugu dambeeya miim weeyaane miimka waa hoos dhigan yahay bismi allaahi xarafka ugu dambeeya ha weeyaane waa hoos dhigan yahay alraxmaani alraxiimi ayaguna waa hoos dhigan yihin haddaba afarta kelimaba waa ismi afarta kelimaba waa ismi ismi inay yihiinna waxaan ku garanaynaa xarafka ugu dambe ayaa mid walba hoos dhigan khaf baa la yidhaahdaa bilkhafdi waa hoos dhigga iyo hoos dhiggaa wax lagu dari doono musanifkaa keeni doonaaye khafdaa la yidhaahdaa labaad waxaa lagu garanayaa atanwiinu tanwiin waa af soomaaliba waa la yaqaanaa laba xarakayn wey laba godaal ama laba hoos dhig ama laba kordhig wax alla wixii laba hoos dhigan ama laba kor dhigan ama laba godan ismi weeye war kalena ma jiro sida ina allaaha hafuurun raxiimun hafuurun ismi weeye maxaad ku garatay inuu ismi yahay tanwiintaan ku gartay laba godaal ayaa u dambeeya wa kaana allaahu hafuuran raxiiman hafuuran raxiiman labadaba asbaab wey ismi wey maxaa ku garatay waa kordhigan yihiin labadaba waa laba kordhigan yihiin laba kordhig waayo tanwiin wallaahu bikulli shayin caliimun bikulli shayin shayin ismi wey maxaa ku garatay waa laba hoos dhigan tahay wixii laba kordhigan ama laba hoos dhigan ama laba godan ismi weeye tanwiin baa la yidhaahdaye kaana xagga u dhig wa dukhuulilalifi wallaami wax alla waxay al gasho al ismi weeye dukhuulilalifi alif iyo wallaami laam gelitaankooda alif iyo laam wuxuu u jeedaa al sida allaahu alraxmaanu alrajulu asmaa weeye waxaa magacyo weeye ashaan ku garanaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina alxamdu xamdu ismi weeye maxaad ku garatay xamdu inay ismi tahay alaa ku jirta rabbi alcaalamiin alcaalamiina ismi weeye maxaa ku garatay alaa ku jirta alcaalamiin calaamada afraad ee ugu dambaysaa waxa weeyaan xuruufulkhafda xuruuf la yidhaahdo waa xuruuf gaar ahaaneedoo gacanta lagu xifdinayo o la tirinayo xuruufulkhafdaa la yidhaahdaayo wax alla waxay gasho waa ismi xuruufulkhafdi lafdigaa macnihiina waxa weeyaan xuruuftii khafdada keenaysay oo wax alla waxay horay ka gasho gadaala laga khafdinaya xuruufulkhafdaa loo yaqaana xuruuftaa waxa ay gasho asmaa wey xuruuftaana musanifkaa tiriyey oo min ilaa can calaa fii rubba kaaf laam iyo xuruufta lagu dhaarto oo ah wow iyo ba iyo ta ee xuruufta xuruufulkhafdi baa loo yaqaanaayo waa xuruufta waxay hor ka gasho gadaal ka hoos dhigi wallaahu bikulli shayin bikulli waa hoos dhigan yahay maxaa hoos dhigahay ba'da horay ka gashaa hoos dhigahaysa bikulli ba baan ku bilownay bismi illaahi lafteeda bismi ismi maxaan u hoos dhignay ba'daa hoos dhigi haysa xuruufulkhafdaa la yidhaahda wa cala allaahi calaadana allaahidaa hoos dhigi haysa xuruufulkhafdaa la yidhaahdaa wa fi lardi aayaatun fi lardi ardida yaa hoos dhigahaya fiida hor ka gashaa hoos dhigi haysa xuruuftan wax alla waxay gasho waa hoos dhigtaa xuruufulkhafdaa loo yaqaanaa ismi waxaan ahaynna ma gasho afartaa calaamo ismigaa lagu yaqaanaa kow khafda laba tanwiin saddex al afar xuruufulkhafda khafda iyo xuruufulkhafda way kala yihiin laba arrimood bay kala yihiin xuruufulkhafdana waa xuruuftii hoos dhiga keenaysa khafdadana waa hoos dhiga laftiisa marka waxaa laga yaabaa ismigani in la hoos dhigo iyadoo xuruufulkhafdaba uusan ku jirin waxyaabo kaloo hoos dhigi karaa jira xuruufulkhafdana sidooday hoos dhiga u keenaan marka laba arrimood ay kala yihiin falismu ismiga yucrafu waxaa lagu garani bilkhafdi hoos dhig ayaa lagu garani iyo hoos dhig wixii ka naa'ib noqonayey wa tanwiini laba xarakeenna waa lagu garani wa dukhuulilalifi wallaami al gelitaankeedana waa lagu garani alalifi wallaami al ayuu u jeedaa wa xuruufilkhafdi hoos dhiga xuruuftiisina waa lagu garani oo hoos dhiga xuruufta keentaa waxa ay gashaa ismi weeye afartan calaamee ismiga uu u sheegay u fiirso laba horay ka gelayaan labana gadaalay ka galaan ismiga laba horay ayay ka gelayaan oo xuruufulkhafd iyo al labadaa ismiga horay ka galaan oo alxamdu wakaa horay buu kaga jiraa al lilaahi maya rabbialcaalamiin alcaalamiin waa kaa horay bay asha kaga jirtaa al horay ka gashaa ismiga waxaa kaloo horay ka gelayaa xuruufulkhafd lilaahi lilaahi laam baa hor ka gashay lilaahi laamna xuruufulkhafday ka mid tahay xuruufulkhafd iyo al labadaa ismiga horay ka galaan labada kalena gadaalay ka galaan tanwiin iyo khafdada lafteeda khafdada hoos dhiga iyo wixii ka naa'ib noqonaya ismiga dabayaaqadiisay galaan tanwiinkana ismiga dabayaaqadiisay galaan sidaa u kala garo فالاسم يعرف وحلو قرتا بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض خفضها حروف تيدنا ولو قرتا وهي حروف الخفضها من وي وإلى وي وعن وي وعلى وي وفي وي ورب وي والباء وي والكاف وي واللام وي وحروف القسم حروف تلقو دارنا يوي وروح دارنا يا حروف تو استعماله وهي حروف القسم كالواو والباء والتاو واو يا باء يا تاء سيجارة هانيت ayaa loogu dhaartaay oo ruuxa dhaaranaya isticmaalaa xuruufulkhafdahay markaa ka mid yihiin oo wallaahi billaahi tallaahi dhaar weeye wow iyo ba iyo ta dhaartaa loo isticmaalaa xuruufulkhafdahayna markaa ka mid yihiin waalficlu yucrafu biqad wasiini wasawfa wataa'i ta'niifi saakinaati waalficlu ficliga yucrafu waxaa lagu garanayaa biqad iyo wasiini wasawfa wataa'i ta'niifi saakinaati halkanna wuxuu noo sheegayaa wuxuu noo sheegay kalaamka saddex qayb inuu ahaa ismi iyo ficli iyo xaraf ismiga calaamooyinkii lagu garan lahaa ayuu noo sheegay oo afar calaamuu soo sheegay ficliga calaamooyinkii lagu garan lahaa ayuu halka sheegayaa afar calaamuuna sheegay ficliga noocuu doonaaba ha noqdo ficliga wuu qaybsami doonaa waa arki doonaaye ficliga calaamooyin ahaan afar calaamaa lagu gartaa buu yidhi o qad wax alla waxay gashaa waa ficli siin wax alla waxay lagu bilowdaa waa ficli sawfa wax alla waxay lagu bilowdaa waa ficli taa u taaniifi saakinati wixii loo dambaysiiyaa waa ficli afartaa arrimood wixii lagu arkaa waa ficli wixii ay ku jiraan waxa ayan ku jirinee aqbali karaa laftooda waa ficli haddayna markaa ku jirin laakiin in la geliyo ay suuroobi karto afartaa mid ka mid ah ficli wey afarta calaaba kan u horreeya waa qad qad wax alla waxaad ku aragtaa ficli weeye war kale lama jiro sida qad aflaxa aflaxa waa ficli maxaad ku garatay aflaxa inay ficli tahay qadaa ku jirto qad aflaxa qad qaamat isalaatu qad qaama qaamadaasi waa ficil maxaad ku garatay qadaa ku jirto laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'yaa bilxaq laqad qad sadaqa sadaqa waa ficil maxaad ku garatay qadaa ku dhex jirto oo horay kaga jirto saxiix qad waxay ku jirtaa waa ficil wax alla wixii siin lagu bilowdo marka lagu hadlaya siin laga bilaabo ficil weeye asna sida sayaquumu sayaqtulu sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu ruux sayaquulu sufahaau sayaquulu yaquulu waa ficil maxaa ku garatay siinkan laga bilaabaan ku garan haya sanulqii nulqii waa ficli maxaa ku garatay siinkanaan ku garan haya calaamadii labaad wey calaamadii saddexaad waa sawfa waa alla wixii sawfa ka bilowda sawfa ficli weeye asna sida sawfa taclamuuna taclamuuna waa ficli maxaad ku garatay sawfadan laga bilaabaan ku gartay sawfa tacqiluuna tacqiluuna waa ficli maxaad ku garatay sawfadanaa ku gartay calaamada afraad ee ugu dambaysay ficliga lagu garanayaa ta reeban ta reeban in ficliga loo dambaysiiyo taa u ta'niifi saakina la yidhaahdaa ta reeban kelimada ay u dambaysaa waa ficli iyaduna sida qaamat darabat dakhalat kharajat وqاaلت اkرuج عalayهiنa qاalat qaala waa فicil maxaad ku garatay ta'dan reerka u dambayso reeban ayaan ku gartay taa u ta'niis asaakina la yidhaahdaa afartaa calaamo ficligaa lagu yaqaanaa afartaa calaamo haddii ay ku jiraan iyo haddii ayan ku jirine laakiin u aqbali karaa waa isku mid ficlinimay tusinayaan waa qad iyo siin iyo sawfa iyo taa u ta'niis asaakina afartan calaamee ficliga uu u sheegay musanifka saddex ka mida horay ka galaan ficliga halna gadaalay ka gashaa saddexda horta ka gashaa waa saddexda ugu hore qad iyo siin iyo sawfa saddexdaa ficliga horay ka galaan taa u taaniis asaakinana gadaalay ka gashaa waka walficlu ficli yucrafu waxaa lagu garanayaa biqad iyo wasiini iyo wasawfa saddexdaa horay bay ka galaan ficliga iyo wataa'i ta'niisi ta'niis waa dhidignimo dhidignima haweennimo wey wataa'i ta'niisi haweennimadaa ta'dii tusinaysay ta'dii asaakinati ee reebanayd ta'dani waxaa ficligan loo gelin hayay gadaal looga gelinayaa ficliga cidda samaysay haween inay tahay ayaa lagugu tusinayaa isla markaana way reeban tahay ta'da walxarfu maa shay weeye laa yasluxu uusan suubanaynin macahu xarafka mici daliilul ismi ismi wixii lagu garanayey iyo walaa daliilulficli ficli wixii lagu garanayey wuxuu kuu soo sheegay musanifka ha garan waayin kow kalaam maxaa la yidhaahdaa laba meekuu u qeybsamaa saddex ismiga waxaa lagu gartaa afar xarafka waxaa lagu gartaa ee waxaan u jeedaa ficliga waxaa lagu gartaa afarta arrimood aan haddan isoo marray kalaam maxaa la yidhaahdaa afar sharti wixii laga helo wey meekuu u qaybsamaa saddex qeybu u qaybsamaa ismi iyo ficli iyo xaraf macno tusinaya ismi maxaa lagu gartaa afar calaamaa lagu gartaa ficlina waxaa lagu gartaa afar calaamaa lagu gartaa intaasuu soo sheegay xaraf maxaa lagu gartaa buu rabaa inuu kuu sheego xaraf calaamada lagu garanayaa maxay tahay xaraf calaamada lagu garanaya waxaa weeye calaamad la'aan calaamad aqbalid la'aan ayaaba u calaamad ah ismi calaamooyin ayaan u soo sheegnay wax alla wixii calaamooyinka ay ku jiraan ama aqbali karaa waa ismi ficlina calaamooyin ayaan u soo sheegnay wax alla wixii calaamooyinka ay ku jiraan ama aqbali karaa waa ficli xaraf calaamadiisa waxa weeye ismiga calaamooyinkii loo soo sheegay ma aqbali karayo ficliga calaamooyinkii loo soo sheegayna ma aqbali karayo marka calaamadiisi maxay noqoni calaamada inuusan aqbali karina waa calaamad ah miihaal wax lagu garan karaan idii sheego hee soomaali ree baadiye way baadiyaha aad baa loo yaqaana saddex ninaa meel wada degan saddex nin saddexdaba geelay leeyihiin geel saddexdii nin geelii si loo kala garto sumado inay ku qoraan bay u baahan yihiin koo dhanka midguu sumada noocay kaga qoray kuwa midka kalena dhanka bidxuu sumad kaga qortay soo dhag maahan kii saddexaadna sumadba kuma qorin hee hashyan dhanka midge sumad haddii aan kaga aragno hebelaa iskale isagaa sumadan qorin jir dhankan bidxe haddii aan kaga aragnana hebelaa iskale waa naqaanaa isna sumad la'aan hadduu noqdana aan hebel ale weye hebel sumad ma qorto waa naqaanaa isaga saxiix hashan sumad la'aantahay hebelaa iskale soo lama yaqaano waa sidii oo kale ismi afar ala afar kaloo calaamadoodan soo marannay wixii aan ku aragnaana ficli baan siinay calaamad la'aan wixii aan ku aragnana xarafaan siinay isagaan sumad qoranini soo dhag maaha taasay la mid tahay ismi iyo ficli iyo xaraf sasi keliya ismi afar calaamaan usoo marray bilkhafdi watanwiini wadukuuli alifi walaami waxuruufi lkhafd ficlina afar calaama ayaan usoo aragnay qad iyo siin iyo sawfa taa u ta'niifi saakina xaraf calaamadiisa waa calaamad la'aan ismi calaamadiisa ma aqbalayo ficli calaamadii lagu yaqaanina ma aqbalayo mar haddii ay kelimada ismi iyo ficli calaamadii midnaba aqbali weydo waxaan leenahay kelimadaa xaraf weeye mihaal aan idin siiyo sida hal oo kale wey hal lafdigan hal ah hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri hal waxaan leenahay waa xaraf maxaad ku garatay xaraf inay tahay hal hee ismiga calaamooyinkii aan ku niqiinay oo al iyo tanwiin iyo xuruufulkhafda iyo khafdihii laftiisa ahaa hal lama gelin karo
al hal in la yidhahda ma dhici karta halun in la yidhaahdaana wax suuroobi kara ma oo la tanwiiniyo bihal in la yidhahdo xarfulkhafdo la geliyaana ma suuroobi karo saxiix hali in la yidhaahdo la hoos dhigaana ma suuroobi karo waayahay hal ismi calaamooyinkii mar hadday aqbali weyday ismi ma aha calaamooyinkii ficliga aan ku dayno qad hal weligeed lama maqal wax jira ma aha sa hal lah oo siin laga bilaabo wax jira ma aha iyaduna sawfa hal wax jira maaha halad oo ta reebangadaan laga geliyo wax jira maaha asna saxiix bas hal xaraf weeye maxaa ku garanay inuu xaraf yahay hee ismiga calaamooyinkiisa waa ka weynay ficli calaamooyinkiisana waa aqbali weyday kelimadana saddex qayb keli weeyaan ismi iyo ficli iyo xaraf ismi iyo ficlinimo haddii ay suuroobi weyde kii saddexaadaa laasima saxiix soo maahan waka walxarfu xaraf maa shay weeye laa yasluxu aan u suubanaynin maba suubanayo ma wanaagsanaanayo macahu xarafka micii maba suubanayo daliilul ismi ismi wixii lagu garan jiray oo afartii calaamadoodee aan soo marray ah walaa daliilul ficli ficli wixii lagu garan jirayna uma suubanayo ee bal iska bilow weeyaan aan joojino laakiin waa badinaynaa insha allahu tacaala waa fudud yahayo maalintii o dhan hadii hilfa loo soo qaado uu fududaanaya wallahu aclam wasal
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
baabu licraabi الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا هل كان وحك بالله يا مصنفك الإعراب وحل ينادو الإعراب وصوف شيء وسوع ديوك صوبحي سد حرموت أما أفر حرموت afarta arrimood waxa weeye naxwiyiinta hadal maxay u yaqaanaan hadal maa huwa alkalaam hadal muxuu yahay afar shardi wixii laga helaa hadal la yidhaahdaa oo naxwiyiintu ay hadal u yaqaanaan awalan waa inuu lafdi yahay lafdina waa soo fasiray waa inuu murakab yahay waa inuu mufiid yahay wadci waa inuu wax ku faa'iideeyo oo ama qasad lagu fasirayo ama carabi lagu fasirayo arrinkaas sidaa ayuu usoo caddeeyey maa huwa alkalaamu arrinka labaad uu caddeeyey waxa weeyaan kalaam meequu u qaybsamaa alkalaamu talow miyuu u qaybsamaa musanifka wuxuu yidhi haa uu qaybsamaa saddex qayb ayuuna u qaybsamaa waa ismi iyo ficli iyo xaraf macno faa'iideynayo xaraf walba maaha xaraf macno faa'iideynayo saddexdaa ayuu u qaybsamaa arrinka saddexaad oo caddeeyey waxa weeyaan musanifka saddexdaa qayb ee kalaamka ugu qaybsamay maxaa lagu kala garanaya ma kaa doontaa ficli ka dhigi karta kaa doontana ismi kaa doontana xaraf maya calaamooyin bay kala leeyihiin iyo sumado ismiga afar calaamood calaamadood ayuu usoo sheegay ficligana afar calaamadood ayuu usoo sheegay xarafkana calaamadiisa waa calaamad la-aan buu yidhi sidaa ayuu soo caddeeyey halkani wuxuu ka bilaabayaa alicraabu icraab maxaa la yidhaahdaa icraab waxaa la yidhaahdaa soomaali ahaan u faham icraab waxay naxwiyiinta u yaqaanaan oo icraab ay yidhaahdaan isbeddel kelimada dabayaaqadeeda ku dhacayo isbeddelkaana waa inuu keenaa caamil horay ka galay ee ha muuqdo ama yuusan muuqanin isbeddel kelimada aakhirkeeda ku dhacayo isbeddelkaana caamil horay ka galay waa inuu keenaa isbeddelkaasi ha muuqdo ama yuusan muuqanin bilmihaali tattadixu lmaqaal wax la yidhaahdaa jira hadalka wuxuu ku caddaadaa in la miaaliyo muxamadun lafdiga muxamed ah muxamed mar wuxuu noqonayaa xarafka ugu dambeeya waa daal daalkaasi mar godaal ayaa fuulaya muxamadun marna kordhig ayaa fuulaya muxamadan marna hoos dhig ayaa fuulaya muxamadin muxamed xarafka ugu dambeeya xarakada fuuli way isbedeli haysa oo mar kordhig bay noqoni mar hoos dhig bay noqoni marna gudaal bay noqoni isbeddelkaa maxamed aakhirkii ku dhici hayo kaa laftii ayaa waxaa la yidhahdaa icraab laakiin shardi waa inaadan adiga maxamedun maxamedan maxamedin iska dhihine wax horay ka galay waa inuu beddelka keenayo aakhirka inuu isbedelo waa inuu keenayo wax horay ka galay sida jaaءa muxamadun ra'aytu muxamadan marartu bimuxamadin isbedeladaasi waxaa keenayaa maxamed waxaa ka hormari hayo miaal kale wallaahu calaa kulli shayin qadiir wallaahu waa godan tahay wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun cala allaahi way hoos dhigan tahay ina allaha calaa kulli shayin qadiir ina allaha waa kordhigan tahay allaahu saddex jeeray isbeddeshay mar godaala aakhirka ka fuulay marna kordhiga aakhirka ka fuulay marna hoosdhiga aakhirka ka fuulay isbeddelkaa kelimada dabayaaqadeeda sidaa ugu dhacayo isbeddelkaana uu keenayo kelimada wax ka hormaray caamil baa loo yaqaanaaye isbeddelkaa laftiisa icraab la yidhaahdaa isbeddelkaa laftii ayaa icraab la yidhaahdaa oo alicraabu huwa tagyiiru awaakhir ilkelimi alicraabu lafdigani ma ficlibaa ma ismibaa ma xarafbaa alicraabu aan ku hadlayo alicraabu ma ismibaa ma ficlibaa ma xaraf macno keenaybaa waa ismi maxaan ku garannay alaa ku jirta alicraabu somaan alicraabu ismina waxaan kusoo fasirnay waa magac somaan waa yahay alicraabu waa magace yuu magac u yahay maxamed haddaan nidhaahno maxamedun waa magac yuu magac u yahay ninkaa taaganuu maga magac u yahay yuusuf waa magac ninkaasuu magac u yahay soo sida maaha ismiga waxaa la doonayaa wax uu magac u yahay alicraabu waa magac waa ismi yuu magac u yahay isbeddelka kelimada aakhirkeeda ku dhacayo isbeddelkaana uu keenayo caamil horay kelimada ka galay kaasaa waxaa la yidhaahdaa alicraabu magacaa waxaa iska leh alicraabu ah isbeddelka kelimada aakhirkeeda ku dhacayo caamilna uu keenayo marka u fiirso kelimada aakhirkeeda hadduusanba isbedelin weligeed ba isbedeli maayo kelimadaan aakhirkeeda icraab wax la yidhahda meeshaa ma yaallo kelimadaa ma icraabna ma icraabna maxaa loo jeedaa kelimadaa aakhirkeeda isma bedbedel ayaa loo jeedaa yacni icraabka ha u qaadanin jaa ficlu maadi mabniyu cala fatxati laa maxala lahu min icraab zaydun faacil marfuuc calaamatu rafci kaas icraab lama yidhaahdo ee icraab waxaa la yidhaahdaa magacaa waxaa iska leh isbeddelka kelimada aakhirkeeda ku dhacayo war intaasoo ma fahmayno intaas yaya naga fakarin icraab waxaa la yidhaahdaa kelimada aakhirkeeda isbeddelka ku dhacayo caamil horay ka galana uu keenayo caamil maxaa la yidhaahdaa waxa horay kelimada inta uu ka galo bedelayaa muxuu yahay musanifkaa loo keeni doonaa musanifka abwaab cawaamil la yidhahda dabada ka mari doonaayo isbedelada kelimada aakhirkeeda ku dhaca wax alla waxa keenu dabada ka maraya soo waadix maaha baabulicraabi icraab ayuu u baab yahay alicraabu waxaa icraab la yidhaahdo huwa icraab tagyiiru awaakhiri اlkelimi kelimka wuxuu u jeedaa saddexdii ismi iyo ficli iyo xaraf saddexdaasu ku wada tagyiiru awaakhiri اlkelimi kelimada aakhirkeeda isbeddelka ku dhacayo weeye icraab tagyiir waa isbedel awaakhirna waa dabayaaqada kelimna waa ismi ama ficli alicraabu huwa icraab tagyiiru awaakhiri اlkelimi kelimada dabayaaqadeeda isbeddelka ku dhacayo weeye icraab liikhtilaafi alcawaamili maxay isu bedeli kelimada aakhirkeeda liikhtilaafi alcawaamili kuwa ku camalfalaya kelimada ayaa isbedelaya addaakhilati gelaya calayhaa kelimada gelaya kuwa kelimada ku camalfalayo kelimada gelayo ayaa isbedeli oo sidee isu bedelaya mar waxaa gelaya kelimada in la godo wax doonayo sida miaalkii haddeer aan miaalinaynay jaaa zaydun jaaa waxay dooni zaydkan ka dambeeyaa in la godo jaaa zaydun marna jaa-adii inta meesha laga tuuro yaa waxaa fadhiisanayaa meeshii zaydkii in la kordhigo wax doonayo ra'aytu zaydan ra'aytu waxay doonay zayd in la kordhigo wax ee in la kordhigo ay doonay marna ra'aytudii inta laga tuuro ayaa zayd in la hoos dhigo wax doonayaa geli marartu bizaydin waxaa isbebedeli hayaa kelimada waxa ku camalfalayo camalfal macnihiisu waxa weeyaan kelimada aakhirka waxa ka bedeli hayo yaa isbebedelaya oo kolba mid baa imaanaya mid baa tegi mid baa imaanay mid kastoo yimaado waxa uu doonayuu kelimada dabayaaqada ka saari soo waadix ma alicraabu huwa icraab takyiiru awaakir lkelimi baabkani baabulcraab baa la yidhaahdaa baabka ka dambeeyaana baabu macrifati calaamaati alcraab labadaa baab ninka fahmaa si fiican u fahmo naxwada uu fahma insha allah oo u fududaani labadaa baab ruuxaan fahminna weligii naxwo ma fahmayo weligii naxwada asaaskeeda weeye labadan baab alicraabu iyo baabu macrifati calaamaati alcraab waa laba baab oo kala dambeeya labadaa baab ruuxii fahmaan naxwada wuu fahmi insha allah labadaa baab ruuxaan fahmin sida naxwo weligii ma fahmayo naxwada meesha ay ku dhisbatay iyo aasaaska ay ka kacdo wey alicraabu huwa icraab takyiiru awaakhiri lkelimi isbedelka kelimada dabayaaqadeeda ku dhacaya wey liikhtilaafi alcawaamili kuwa camalfalaya iskhilaafkooda dartiina isu bedelaya cawaamishii adaakhilati gelaya calayhaa kelimada korkeeda gelaya lafdan ku hadal lagu hadlay isku bedeshay aw taqdiiran ama ku qadarid lagu qadaray ayay isku bedeshay isbedelka kelimada aakhirkeeda ku dhacaya wuxuu noqon karayaa mid lagu hadlayo la arkayo iyo mid aan la arkaynin insha allahu tacaala meelaha horaa lagu baran doonaa lafdi iyo taqdiiri waxa lagu wado intaa ku dhaafa haddeer wa aqsaamuhu icraabka qeybihii rafcu arbacatu rafcun wa nasbun wa khafdun wa jazmun halkani wuxuu ka hadlayaa icraab waxaa la yidhaahdaa buu yidhi kelimada aakhirkeeda isbedelka ku dhacayo kuwa ku camalfalaya iskala bedelay darteedana aakhirka uu isu bedelayo waayahay isbedelada kelimada aakhirkeeda ku dhici karaa waa meeqa waa afar keliya afar arrimood bay kelimada isu bedeli karta afartaa waa rafcun iyo nasbun khafdun iyo jismun rafcun waa godaal iyo wax lagu dari doono godaal nasbun waa kordhig iyo wax lagu dari doono khafdun waa hoos dhig iyo wax lagu dari doono jazmun waa reebitaan iyo wax lagu dari doono caqli ahaan ayaa waxaad u garaniba adigaba kelimada dabayaaqadeeda afartaa waxaan ahayn maba geli karo hee in la kordhigo iyo in la hoos dhigo iyo in la godo iyo in la reebo mooye war kale miyaa imaan karaya si kaloo la yeeli karaa ma jirto saxiix isbedelka kelimada aakhirkeeda ku dhacaya waa afartaa mid un rafcun nasbun khafdun jazmun rafcun waa godaal iyo wax lagu dari doono nasbun waa kordhig iyo wax lagu dari doono khafdun khafdun jarunna waa la yidhahdaa haddii la doono khafdun iyo jarun waa isku macna waxba kuma kala bedelila khafdun ama jarun waa hoos dhig iyo wax lagu dari doono jazmun waa reebitaan iyo wax lagu dari doono waa afartaa afartaa waa iska waadix waa dhow yihiin laakiin waxaa fahm u baahan rafcun waa godaal iyo wax lagu dari doono hee godaal waaba garanaynaayo waxa lagu dari doonaa muxuu yahay waxbaa lagu dari doonaa baabka dambe musanifka ku keeni doonaa oo sideedaba luqada carabiyada iyo af soomaaliga waa kala bedelan yihiin isku luqa maha laba luqo wey laba luqa ha kala ahaadeene luqada carabiyada way ugu fasixsan tahay luqooyinka oo dhan luqooyinka oo dhan marka la isku daro waa ugu fasixsan tahay fasixnimadaa waxay keeni waxyaaba soomaalida isku waxay u taqaano in carabi carabiyadu lagu kala bedelo oo magacyo loo kala bixiyo isku wax baana loo yaqaanaa soomaali oo wax lagu kala fasiraa male carabiga magaca guud inta uu u sameeyo yuu haddana magacyo usii kala samayni rafcun iyo nasbun khafdun iyo jazbunaa ka mid ah annagu godaal iyo kordhig iyo hoosdhig iyo reebitaan waxaan ahayn garan mayno laakiin rafcada reebi ee godaal oo keliya ma aha nasbadana kordhig oo keliya ma aha khafdadana hoosdhig oo keliya ma aha jasmadana reebitaan oo keliya ma aha ee waxbaa lagu dari doonaa dhammaan isagaana soo wada waayahay icraabkaa afarta ah رفع النصب وخفض جزم أفرت إعراب waxaan ognahay oo aan soo barannay kalaamkii afa saddex qayb ayuu u qaybsamayey kalaamka ismun ficlun xarfun jaa limacna soo sidaa ma ahay afartani saddexdani ismun ficlun xarfun jaa limacna saddexdani icraabkan afarta ah oo rafcu nasbu khafdun jazmun ah sidee u kala leeyihiin horta icraab waxaa la yidhahdaa kelimada aakhirkeeda isbedela soo maahan isbedelka waa afartan waa rafcu nasbu khafdun jazmi soo ma aha waxa isbedeli rabaana waa qoladii aan soo sheegnay kalaamkii afar saddexda u qaybsamayey oo ismun iyo ficlun xarfun wey soo ma aha waa yahay rafcun iyo nasbun khafdun iyo jazmun ismi iyo ficli iyo xaraf sidee u kala leeyihiin arrinkaasuu rabaa inuu ku baro sidee u kala leeyihiin war xaraf weligii lababa icraabee xagga utu xaraf weligii mucraba ma noqdo laba icraabo xaraf weligii lama icraabo lafdigaa tafsiirkiisa af soomaaliyaa ku fasiri kara haye saxiix xaraf weligii lama icraabo macnaheeda waxa weeyaan xaraf weligii aakhirkiisa ha- isma babedelo oo xarakooyin kala bedela maba fuulaanba xaraf mihaal aan ku siiyo fii xuruufulkhafdahay ka mid ahayd soomaalna soo marin fii aakirkeed ya-daa reeban unbaa saarnaani weligeed weligaa ku arki maysid fiyin fiyun fiyan weligaa arki maysid aakirkeed maba isbedelo calaa waa lamid calaa unba iska ahaane calayun iyo calayan iyo weligaa arki maysid saxiix xaraf aakirkiis maba is a- xaraf lama icraabo lama icraabo macnihii waxa weeyaa aakirkiis maba isbedelo marka waxa aakirkii isbedelayo afartan ay geli rabaan waa ismi iyo ficli keliya waxa la icraabayo aakhirkii isbedeli rabo waa ismun iyo ficlun ayaa waxaa la doonayaa in ay qaybsadaan isbedelka ama icraabka afarta ah rafcu nasbun khafdun jasmu laba way wada leeyihiin labana waa kala leeyihiin rafcun oo godaal iyo wax lagu daraya iyo nasbun oo kordhig iyo wax lagu daraya labadaasi ismiga way galaan ficligana way galaan waa wada leeyihiin ismiga waa la rafciyaa waana la nasbiyaa ficligana waa la rafciyaa waa la nasbiyaa labadaa waa wada leeyihiin maxaa noo soo haray khafdun iyo jasmun soo maahan khafdun ismigaa goonni u leh xaraf ee ficli shaqa kuma leh ficli lama khafdiyo ismigaa goonni u leh jasmunna ficligaa goonni u leh ismi lama jasmiyo war intaa misla fahmi intaasuu rabaa inuu sheego وأقساaمه كلاaمka qeybihiisa aربacaة aفر weeye my وأقساaمه إعراaبka qeybihiisa aربacaة aفر weeye رفع رفعة oo godaal iyo wax lagu daraya iyo ونصب نaصبة oo kordhig iyo wax lagu daraya iyo وخفض خفض oo hoos dhig iyo wax lagu daraya iyo وجزم جزمة oo reebitaan iyo wax lagu daraya فللأسماaء ismiyaaluu u sugnaaday min daalika afartan aan soo sheegnay ayuu oga sugnaaday alrafcu waalnasbu waalkhafdu walaa jazma wax jasman la yidhaahdaa fiiha asbaada bagelayo walilafcaali afcaal ayuu u sugnaaday min daalika afartan ayuu oga sugnaaday alrafcu waalnasbu waaljasmu walaa khafda fiiha waa intaan haddeer idiin sheegayay icraabkii afarta ahaa ee rafcu nasbun khafdun jasmun waxa ay gelayaa waa ismi iyo ficli oo keli ah xaraf ma galaan waayahay ismi iyo ficli sidee u kala leeyihiin labada hore waa rafcun iyo nasbun way wada leeyihiin labada dambe khafdun iyo jasmunna way kala leeyihiin oo khafdun ismigaa iskale jasmunna ficligaa iskale sidaa macnaheedu wuxuu noqonayaa ismigii icraabka uu qaadanaya ama isbedelka uu qaadanayaa waa rafcun nasbun khafdun rafcun iyo nasbun ficliguu la leeyahay khafdunna asagaa goonni u leh soo dheg maaha walaa jazma fiiha walaa ismi lama jazmiyo jasma laguma dhoweyn karo ismi ficligana icraabka uu qaadanayo ama isbedelka uu qaadanayaa waa rafcun nasbun labadaa ismiguu la leeyahay jazmun isagaa goonni u leh jazma ficligaa goonni u leh walaa khafda fiiha ficli lama khafdiyo oo ficli aakhirkiisa la hoos dhigayaa wax jira maaha war saxiix ma tahay intaa wey falilasmaa'i asmaa ayuu u sugnaaday min daalika afartan aan soo sheegnay xaggooda ayuu uga sugnaaday alrafcu rafca iyo wannasbu nafs- nasbe iyo waalkhafdu khafda walaa jazma wax jazme la yidhaahdaa fiihaa ismi kuma sugna walilafcaali ficli ayuu u sugnaaday min daalika afartan ayuu uga sugnaaday alrafcu rafca iyo wannasbu nasba iyo waljazmu jazma walaa khafda wax khafda la yidhaahda fiihaa ficli kuma sugna ficli lama khafdiyo baabu macrifati calaamaati اlicraabi icraabka calaamooyinkii farashadooda ayuu u baab yahay lirafci rafca ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin addamatu waalwaawi waalalifu wannuunu dhegta raarici waa anigii kuu soo sheegay naxwada labada baabee ugu muhiimsan waa baabkan iyo ba baabkan haddeer aan bilownay kii haddeer aan ka soo baxnay oo baab licraab ahaa iyo baabka haddeer aan gelaynay baabu macrifati calaamaati alcraab labadaa baab ayaa naxwada ugu muhiimsan icraab waan soo barannay inta uu u qaybsamaana waan soo barannay sida loo kala leeyahayna waan soo barannay waa saddex arrimood aan soo barannay baabkii hore shalay aan soo akrinay saddex arrimood aan ku soo barannay kalaam maxaa la yidhaahdaa meequu u qaybsamaa calaamooyinkee kala leeyahay baabkii haddeer aan ka soo baxnay ee baab ee baabulicraab ahaana saddex arrimood ayaan ku soo barannay icraab maxaa la yidhaahdaa meequu u qaybsamaa ismi iyo ficli sidee u kala leeyihiin soo dhag maaha halkan wuxuu doonayaa inuu ku baro icraabkii haddeer uu noo soo sheegay oo afar si afarta u qaybsameen rafcun nasbun khafdun jasmun icraabkii haddeer uu noo soo sheegay oo uu yidhi icraab waxaa la yidhahdaa is isbeddelka kelimada dabayaaqadeeda ku dhacaya caamil horay ka galayna uu keenayo afartana u qaybsameeyee rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jasmun u qaybsamay ismi iyo ficlina ay u kala lahaayeen rafca iyo nasbay wada leeyihiin iyo khafda oo ismiga gooni ule iyo jasma oo ficliga uu gooni uleeyahay sidaa uu noo soo sheegay ayaa wuxuu doonayaa kelimadan marka ay rafcisan tahay maxaan ku garanaynaa sideedaba marka ay nasbisan tahay se maxaan ku garanay marka ay khafdisan tahay maxaan ku garanay marka ay jasmisan tahay maxaan ku garanay calaamooyinkii lagu garan lahaa oo waxaa isweydiina rafcuntoo godaal ma aha godaal ma calaamad kale u baahan yahay isagaabad arkiyo godanay war maya rafcun godaal keli ma aha oo anigii hadda idiin sheegay rafcun godaal keli a ma aha waa godaal iyo wax lagu dari doono godaal iyo godaal wax lagu dari doono yaa rafcun la yidhaahdaa waxaa garashada soo dhoweyn karaya oo loo fahmi karaya lafdigan rafcun ah rafcun waa magaca guud qeebuuna leeyahay uu qaybsamo nasbun waa magaca guud qeeba uu u kala qaybsamana waa leeyahay jasmun waa magaca guud qeeba uu u kala qaybsamuu leeyahay khafdun waa magaca guud qeeba uu u kala qaybsamuu leeyahay waxaa lagu miisaalin karayaa gobol oo kale mudug lafdigan muduga ee waa magaca guud qeybuuna u kala qaybsamaa saxiix ma tahay masel mudug haddii la yidhaahdo iyo haddii gaalkacyo la yidhahda ma isku midba shaqo iskuma leh gaalkacyo waa qeyb mudug ka mid a ee mudugoo idil gaalkacyo maaha macnaha mudug magacanaa ka weyn oo mudug wuxuu waxaa la yidhaahdaa gaalkacyo iyo wax lagu daray saxiix gaalkacyo iyo gaalkacyo dhul lagu daray ayaa mudug la yidhaahdaa ee gaalkacyo keligeed mudug ma aha godaal keligii rafca ma aha ee rafca waa godaal iyo wax lagu daray sida mudug ay gaalkacyo iyo wax lagu daray u tahay gaalkacyo waa magaalo madaxdii gobolka laakiin keligeed mudug ma aha soo sidaa ma aha godaal rafca haddii laga hadlayo godaal waa rafca magaalo madaxdeedii wey tii ugu asalsanayd wey laakiin qaar kalaa lagu dari doonaa saxiix ma tahay hadni hadduu ku weydiiyo ku yidhaahdo mudug xagee la yidhaahdaa gaalkacyo weye ma dhihi kartid waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo waa gobolka gaalkacyo looga taliyo yani gaalkacinta hoos timaado wey laakiin ma dhihi kartid gaalka mudugba haddaad maqasho waa gaalkacyo oo keliya saxiix ma dhihi kartid waayo gaalkacyo keligay mudug ma aha tanna sidoo kale weeyaano waa magaca guud oo afraad yeelanayo rafcun haddaba rafcun lafdiga war waa intay intaasi afar arrimoodoo la isku daraa rafca la yidhaahdaa sida gaalkacyo intaasoo magaaloo la isku daray loo yidhaahdo gaalka ee waxaan u jeedaa mudug sida loo yidhaahdo intaasoo magaaloo la isku daray yaa rafcun waxaa la yidhaahdaa afar arrimoodoo la isku daray maxay tahay godaal kow waaw labo alif saddex nuun afartaasoo la isku daraa rafca la yidhaahdaa oo afarta kelimadaad aakhirkeeda mid ka mid a kelimadaad aakhirkeeda ku aragto kelimada way rafcisan tahay afartaas kelimadaad aakhirkeeda ku aragto kelimada way rafcisan tahay saxiix miihaal aan ku siiyo muxamadun maxaa u dambeeya godaalaa u dambeeya way rafcisan tahaad leedahay muxamadun way rafcisan tahay oo inay rafcisan tahay yaa kuu sheeg adiga godahaalkaan ku gartay محمد مرفوع محمد ولا رفعيه وعلامة رفعه إنه رفع سيها وحنكو قرنها يو علامة إيه ضمة قذال ظاهرة كم مغضة في آخره ماشي قطن بقذالك كم مغضة كاسا كو قرنها إنه رفع سيها صحيح ما طيب محمد مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره انت هو معناه الوحكة كلمة محمد مرفوع ولا رفعيه ومحaad ku garatay in la rafciyo wa calaamatu rafcihi inuu rafcisan yahay waxaan ku gartayoo calaamad u ah calaamad waa sumadun somaa waxaan ku gartay damatun godaal ظaahiratun ka muuqata fii aakhirihi meesha ugu dambay ka muuqata صaxiix muslimuu muslimuu mu'minuu muslimuu waa rafcisantaad leedahay muslimuun oo maxaad ku garatay inay rafcisan tahay wa calaamatu rafcihi inay rafcisan tahay waxaa i tusinaya alwaawu muslimuun waawaa u dambeeya wa calaamatu rafcihi alwaawu saxiix waawdan dabayaaqada ka muuqda ayaan ku garanayaa inuu rafcisan yahay muxamadaa muxamadaani alla dhihi doonaa nuuntaas dan kama lihin muxamadaa waxaad leedahay muxamadaa waa la rafciyey marfuuc wey oo maxaad ku garatay in la rafciyey wa calaamatu rafcihi in la rafciye waxaa i tusinaya alalifu muxamadaa aliftaa u dambaysa saxiix tafcaluuna tafcaluuna tafcaluuna waa la rafciyey oo maxaad ku garatay in la rafciyey in la rafciye waxaa i tusinayaayo calaamad u ah nuunaa u dambaysa tafcaluuna nuunaa u dambaysa saxiix ma tahay afartaa arrimoodoo la isku daray ayaa rafca la yidhaahdaayoo rafcay calaamad u yihiin kelimadani inay rafcisan tahay tusinayaan balse waadix maaha afartaa mid walba meelo gaaroo lagu yaqaanu leeyahay oo meeshaa doonta iskama gelin karti mid walba meelo gaaroo lagu yaqaano ayuu leeyahay musanifka kala tuuri doona insha alla baabu mari baabu macrifati calaamati icraabi baabka macnihiisa fahm baabu mari